alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kathiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu su-aasha sideed iyo afartanaad waxay leedahay waalidka ubadkiisa guriga usoo dhigaya t v-ga ay ka daawanayaan musalsalaadka iyo waxyaabaha aan fiicnayn ee diintooda iyo caqiidadooda iyo akhlaaqdoodaba dhaawici karo arinkaasi ma ku dambaabaya jawaabtu waxay tahay waalidka waajibba ubadkiisa ka saaran waajibkana waxaa ka mid a in aanu u suurto gelin wax ilaahay subxaana watacaala ay ku caasiyayaan haddii ay yihiin dad qaangaadhay ama raad xun ku yeelanaya diintooda caqiidadooda cibaadadooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda haddii uu u suurto geliyana oo isagu u dhigo ama uu usoo iibiyana wuxuu noqonayaa qof waajibkii saaraa dayacay arinka noocaasiyana uu ku dambaabaya waa ka yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kastoo idin ka mida waxbaa loo diray wixii loo diray la raaciyeyna waa la weydiinaya imaamka ayaa ummadda loo diray waa la weydiinayaa ninka ayaa loo diray ahlulbeytkiisa qoyskiisa waana la weydiinayaa gabadha ayaa loo diray guriga ninkeeda iyo ubadkiisa waana la weydiinayaa saasuu yihi nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka t v-ga heesuhu ay ka socdaan ama musalsalaadku ay ka socdaan amaba se waxyaabo kale oo caqiidada ama akhlaaqda iyo dhaqanka ubadka waxyeelaya waalidku inuu guriga usoo dhigo oo inay daawadaan uu u suurtogeliyo mid u bannaan maaha hadduu sidaa yeelana uu ku dambaabayaa waalidkana waxaa waajib ku ah gurigiisa inuu kala dagaalamo waxyaabaha munkaraadka ah waynu ognahay nebigu caleyhi salaatu wasalaam wax kala daaye markuu arkay sawirka daaha ku yaala gurigii ma soo gelin ilaa caaisha arrinta noocaasiya ay wax ka bedeshay haddii qof ka mida qoyskiisu ama dadka guriga jooga been uu sheego nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa ka jeesan jiray waa u cadhaysnaan jiray ilaa qofkaasi ilaahay subxaana watacaala uu toobad keenayo marka guriga waxyaabaha sharciga ilaahay khilaafsan ama qowl ha noqdo ama ficil wax la dhegeysto ama la daawado in lagala dagaalamo ayaa waajiba si aanu gurigu u noqon mawa shayaaiin meela shayaadiintu u hoydaan ay kusoo ururaan meel shar iyo macsiya ay ka jirta aanu u noqon ee u noqdo meel ilaahay subxaana watacaala lagu adeeco oo malaa'igta raxmaddu ay yimaadaan oo wanaaggu uu ka aloosan yahay ilaahayna subxaana watacaala dhammaanteenba taahayna waafajiya wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed